waabisasugayne sama hariiranaarti laga saalaamad yeeshe sooma ramadaanta
qaar ka mida dadweynaha ku nool caasimadda somalilan ayaa ciidamada qaranka somalilan ku hambaliyeeyey difaacidda qarannimada somalilan oo aan marnaba gorgortan geli karin halka ay dadweynahaasi xukuumadda taagta daran ee soomaaliya ay ka dalbanayeen inay faragelinta ka daayeen qaranka somalilan anigoo ah mustafa usayd aadan bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo madaxda kale ee wasiiradu ka mid yihiin iyo ciidanka jamhuuriyadda somalilan ee sida xaqa ah waajibkooda u gutay waxaan leeyahay ciidanku waxa weeye lafdhabartii qaranka waxaanay u dhimanayaan dalkooga ciidamada soomaaliya iyo maamulka puntland ee taagta daran ee isa soo urursaday ee soo hawaystay ciidanka somalilan ee gardarrada ku soo doontay iminka iyo marar kaloo badanba waxaan u sheegayaa haddii ay naga dayn waayaan waxa ay wadaan waxa weeye weliba waannu ka sii kordhin doonaa dagaalka intaa ciidankana waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baan idin annaguna waanu idinku garab taagannahay waanu idin garab taagannahay hiil iyo hooba waanu idinla garab taagannahay munaasabadii ee dhiin meyda oo si wanaagsan iyaduna inoogu dhacday waxa weeye ayaa waa maalin ciideed bay hayd iyaduna si fiican bay inoogu dhacday insha alla markaa waxaan leeyahay ciidankaa puntland waar tuurtuurka naga daaya ee federaal dambeeyo annagu idinkala garan mayno waxa weeye waa iyagii unbaa noodhanaya puntland baa la yidhaa iyo war annagu soomaaliyaan u naqaanaa waxa dagaalka nagula jiraana waa soomaaliya waanaynu iska celin doonaa insha allah waa tahay adoo ka mida muwaadiniinta ku nool caasimadda somalilan marka hore bal waxaan jeclaa waxaad la socotaa fargelin qaawan waxay naga soo qaaday soomaaliya inkastoo qaran maanta jira aynu noo iska celinayno haddana ciidankeenii fronta joogay maxaad halkan salaan iyo bogaadin aad u marinaysaa magacaagana ku bilow bismillaahi araxmaani araxiim haddii aan ku bilaabo magacayga sakariya cabdiraxmaan ismaaciil runtii wax laga xumaado waxaa ah in maanta faragelin qaawan ay nagu hayso dowladda soomaaliya anigu ma lihi waa puntland oo keliya laakiin dowladda soomaaliya o dhan ayaa u dhan halkan waxaan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa dhammaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan meel waloo ay ku sugan yihiin sida quruxda badan leh ee dhiirigelinta leh ee ay mataqaanaa uga jawaabeen howl wal oo lagu soo wado waxaan aad iyo aad dhiirigelin ugu dirayaa oo aan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa sida quruxda badan leh ee ay mataqaanaa uga jawaab celiyeen falkii xashnimadahaa ee mataqaanaa dhaqanxumadahaa ee ay mataqaanaa doonayeen inay qarannimada maalintii xuska siddeed iyo tobanka mey oo ku beegnayd shalay oo shan iyo tobanka mey ahayd in ay doonayeen inay qalqal iyo mataqaanaa ay naga geliyaan mataqaanaa madax bannaanideenna waa ilaahay mahadii haddii aynu cadowgii jebinay waxaan aad iyo aad mataqaanaa insha allah aan halkan uga ducaynayaa dhammaan intii ku geeriyootay inuu ilaahay mataqaanaa u naxariisto intii dhaawac ahaana insha allah ilaahay ka kiciyo waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa insha allah dadka keliya aan ku jiifno ama aan ku joogno ama aanu maalin iyo habeenba nabaddaa ku haysanaa ilaahay ka sokow waxa weeyaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan aad iyo aadna waan hambalyanaya foosiya waxaad la socotaa faragelin waxay nagu soo qaaday dowladda soomaaliya maxaad halkan hambalyo iyo bogaadin aad u marin lahayd ciidankeenii qaranka ee jiidda hore fadhiyey waxaanu leenahay ilahay colaadaha haynaga qaboojiyo kuwaana ilahay khayraad siiyo ilahay haynaga celiyo innagana ilaahay nabad haynagu soo dabaalo yaan leeyahy yaa ku darkare adoo ka mida muwaadiniinta ku dhex ganacsada suuqan waaheen ee caasimadda somalilan marka hore waxaan jeclaa ina dareenkaaga aad ila wadaagtay faragelinta qaawan ee soomaaliya ay nagu soo qaaday maxaad halkan bogaadin aad u marinaysaa ciidankeenii jiidda hore joogay ciidankeeni jiidda hore horta marka koowaad waan salaamaya marka koowaad marka xigta maadaama ay faragelin lagu samaysay soomaaliya run ahaantii waa dad dee aan isku afiyo isku dhaqaniyo isku diin aynu nahay waxaan jeclaysan lahaa inay inay labadooda labada wadan wada hadal la dhex sameeyo la heshiiyo wanaagun laga taliyo waayo dagaalka wiilbaa ku dhintay wiilkuma dhasho run ahaantii mana fiicna in soomaalidii la idhaahdo soomaalidii oo maanta islaysay waa waxaweeyaa in maanta la idhaahdo maadaama aynu ictiraafna raadinno la wada heshiisiiyo oo wanaag la kala dhexdho ciidankeena jiidda hore joogana run ahaantii waa ciidan aad iyo aad amniga u ilaaliya waddanka iyaga iyo ilaahayba run ahaantii maadaama wanaaggoodu yahay wanaag aad iyo aad u qaaliya runtii hambalyo iyo salaan baan geesta kana caasimadda somalilan waxaa looga diyaargaroobayaa oo ay qabanqaabadeedii ay ka socotaa curashada bisha barakaysan ee rabadaan oo guud ahaan wadamada islaamka oo dhan looga diyaargaroobayo waana kuwan qaar ka mid shacbaweynaha ku dhaqan caasimadda somalilan ayaa si faahfaahsan uga warbixinaya qaabkay ugu diyaargaroobayaan bishaasi barakaysan ee rabadaan oo fooddeenna soo saartay
kii nebigiiyo aqoonkiisu banaayo anad xabdaraane sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri qalqi maxamed mukhtaari salawaatullaahi calaa khayri qalqi maxamed mukhtaari haddii aan ku bilaabo magacayga ah, sakariya cabdiraxmaan ismaaciil
kolley su-aashan kugu celin doonaa waxa weeye ilaahay khayrkayga hayna siiya bishii barakaysnayd ee rabadaan baa foodina soo saartay qabanqaabada suuqan waahayn ma laga dareemaya oo ma socotaa hawsheedii Ah, runtii walaalo annagu halkan aan dhex joognaa waa bacadlihii ah, waaheen runtii walaalo ah, xilligan dadku waxay u diyaargaroobayaan ah, bishii barakaysneed ee rabadaan waxyaalaha ugu socodka badan leh ama ugu dhaqdhaqaaqa badan leh waxaa weeyaan inay dadku khudradii ama mataqaanaayey wixii maciishadii la cuni lahaa ay dadku usii diyaargaroobaan ama maacuuntii ay wax ku karsan lahaayeen laakiin hadda suuqan ama dee dharkii xilligiisii maaha insha allah inkastoon ilaahay ka rajaynay insha allah isaguna iska bilaami doono insha allah xaggan suuqa bacadlaha ama dharku weli hawshiisi may bilaabin
insha allah kolley rabadaantan rabadaanteeda ilaahay ay nagu simo bashbash iyo barwaaqan inuu qarankeena u rajaynaynaa isla su-aashii aad maqlaysay ee bardhaqdhaqaaqa dhinaca suuqan doonaya inaad iga warbixisid magacaagana ku bilow kol ka horraysa anu magacayga waxaa la idhaa maryam maxamed xasan ilaahay baana mahadle bishii rabadaan ee, soo gelaysana dadku aad ayuu ugu faraxsan yahay ilaahayna subxaana wa tacaala waxaanu ka rajaynaynaa khayrkiisa iyo wanaaggiisa uu bishaa rabadaan geliyey suuquna aad buu u fiican yahay maasha allah kolley waxaad la socotaa waxaynu ku jirnay munaasabadii aidiin may oo maalmihii somalilan ugu qaalaysanaabay baynu ku jirnay madaxdii qarankii kala duwanaa halkan iyaga maxaad bogaadeen aad u marin lahayd waxaan u marin lahaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan idiin hambalyeynayaa maalinkan khayrkana ilaahay baynu ka rajaynaynaa ilaahay baynu wanaagga weydiisanaynaa colaadahana ilaahay baynu rajaynaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala sida khayr kale nagaga joojiyo ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in ilaahay xaqa inagu sugo aad baad mahadsantay maad ku dar karay okay thank you kulle bishii barakaysnayd ah, waxayna afkeena soo saartay rabadaan bishaa barakaysan qabanqaabadeedii ma laga dareemayaa suuqa magaalada hargeysa ee ayna waaheen run ahaantii horta suuqa waahayn rabadaan inta hore way dee suuqu wuu iska jiifaa laakiin inta dambe way si fiican u shaqaysaa maadaama bishii rabadaana soo gelaysana run ahaantii waa bil aad iyo aad u barakaysan waana bisha qur-aanku soo degay in la cibaadaysto ilaahay la- la- looga- la baryo la idhaahdo ilaahow colaadda iyo waxaan jiran inaga qabo weeyaan ma garanaysaa run ahaantii wanaag wanaag inaynu ku ha- iyo ku soo dhoweyno oo inaan xumaan iyo faragelin iyo waxaa inaan samayn maadaama bishii barakaysnayd oo qur-aanku soo degay ilaahay qur-aankiisa ku sheegay waana aadna ugu faraxsanay maadaama bishii rabadaan soo gelayso waana bil aad iyo aad u barakaysan run ahaantii waa bishii shaydaanka la xidhayay dadkii isleynayey wixiina dee shaydaankii waa laga xidhay run ahaantii si wanaagsan waana bil barakaysan oo barwaaqaysan run ahaantii aad baan usoo dhaweynaa bisha rabadaan kulle bishaa bisheeda ilaahay haynagu sumo qarankeena barwaaqa ah oo bashbashaba ah, horumarka hore ugu socda aad baan kuu salaamayaa saaxiib dhinacan warbixintan waxaa isku hawlay uu soo diyaariyay aniga oo ah caydiruus xismaan dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaana waad ma qofkiisu banaayo anad xabdaraane sooma ramadaanta dadkii nebigiiyo aqoonkiisu banaayo anad xabdaraane sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri qalqi maxamed mukhtaari salawaatullaahi calaa khayri qalqi maxamed mukhtaari وبشا سجينه إلى هينتيه حين سعيدين صوم رمضان وبشا سجينه إلى هينتيه حين سعيدين صوم رمضان صلوات الله على خير خلق محمد محمد مختار صلوات الله على خير خلقه محمد مختار سكرت الموت في يوم وأجلنا تيريو عسيرة موت نسوم رمضان سكرت الموت في يوم وأجلنا تيريو عسيرة موت نسوم رمضان صلوات الله على خير خلقه محمد مختار صلوات الله على خير خلقه محمد مختار وبالشمس بينه جمهرير نارتي لك السلام ديشي صوم رمضان وبالشمس بينه جمهرير نارتي لك السلام ديشي صوم رمضان صلوات الله على خير خلقه محمد مختار صلوات الله على خير خلقه محمد مختار
mahadsantihiin